wakhti dheer baynu u qaadatay inaan diyaar garowno qorshahanagana wuxuu ahaa inaanan dib dhicin oo wakhtigii loogu talagalay in ay inaan doorashada ku qabanno ayay ahayd waxaan diyaar ahayn siddeed iyo tobankii bishii lasoo dhaafay oo ergadii aan xaraynay sawiradii aan dhammaashatirnay tiimkii booling stationada ama goobaha doorashada ka shaqayn lahaa aan tababarnay oo tababarkii u xirnay aan kandidatyadii aan diiwaangelintoodii bilownay waxayna qorshahanagu ahaa in aan maaragtay saddeylabaatanki bilowno si kastaba ha ahaatee waxaan ku rajo dheernahay ayagoona caqabadana haysto oo sidaa aysan jirin inaan maalmaha soo socdo ee tirsan aan bilowno doorashadii waxaanse u sheegaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed wakhtigii loo qabtay ee ahaa tobanka bisha november haddii aysan wax